suuqyada lagu kala iibsado kalluunka magaalada kismaayo ayaa sare u kacay kadib markii ay bilowdeen roobabka guga sare u kaca qiimaha lagu kala iibsado suuqyada magaalada kismaayo ayaa waxaa keenay hawada badda oo isbedeshay iyo roobabka guga oo ka curtay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland guddoomiye ku-xigeenka suuqa kalluunka magaalada kismaayo maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa wuxuu ka warbixiyey sida uu yahay qiimaha lagu kala iibsado kalluunka suuqyada magaalada kismaayo waxay ku yeelatay dee suuqi malayba ma yaal laba hadeer saamaynta ku yeelata hadda suuqa bay ka muuqataaba sababta kiilada malayga hadda waa marka ugu yarta waa shan doolar xilligaana xilliga waxaa ahayd laba doolar hal doolar hal doolar barka malayga la gadan jiray baan joognaa marka dee labadaas masala isugu daranta baddii oo kacsan iyo shabaagihii oo noocaas dadka uga cabanaya walaa haddii la hela dad dad baa ku iibsanaya inta badan hoteelada iyo baa ku qaatay laakiin dadka sia shacabka caadiga waxba kama gadan karaan nooc yaryar oo la yidhaha yaasi bay gataan hadda dadka badasna ka yimaado meelahan xeebaha dhow laga soo qabto on aad loogu fogaan nooca hadda yaalaya yaasigaasun bes waa wax kalluun kale ade saas ma yaalaan insha allah lagsoo xariijo ka qabnaa adiga asbuucan wixii axad ka bilowda baa axad ka bilowda in male isbedel uu yeesho walaa hadda waxba saamayn dee badda inta roob ka da-ayo lama aadaba saamaynta lagu yeelana waxa wey inta badda roob ka da-ayo ma la aadayo sababtoo de waa qof indhaha loo xiray baata haddaan deentaa indhaha hadda lagu xiro lagu yidhaha orda aad gurigaagii miyaad garanaysaan ha wajahadda qofka ka dhumaysa wuu soo dhumaya example dee habeen hore oo kale saddex dooyood baa maqnayd markii roobku yimid suuxii waa faaruq ahay caashe jeelaani oo ka mid ah dadka iibsada kalluunka ayaa waxay ka hadashay inuu isbeddel sameeyey suuqa kalluunka magaalada kismaayo beryahan horta intii afka la furiyo dhexdaan kalluunka xaaladiisa aad bay u adkay doomo badan ma baxaan wixii yar oo baxaan wax yar unbay keenayaan kalluunka aad bay noogu qaaliyeen maanta wax ka roonnaba lama arko maantaa lanoo dhaamaba aad buu u fiican yahay maanta kalluunka waxaan qaataa faraskaan qaataa jeedarkaan qaataa oo cambarshahaan qaataa wixii dhammaa hadda waaba la waayeba waxaan qaadanaa hadda malaay qareed baan qaadanaa malaay la yidhaahdo malaay qareedka marka marka malaay kaloo dhan la waayo asigun baa la soo helaa asigaan qaadanaa marka kuwa kale la waayo marka la heli jiray kiiladii marmar xitaa hal doolar ibar laba doolar baan ku iibsan jirnay hadda kiiladii shan afar ibar afar ugu yaraan waayo wakaa wallaahi saamayn dee waa garan kartaa wixii hal ibar laba aad ku qaadan jirtay hadduu afar shan kugu tagay laba jibaar iyo bar buu tagayaa si kastaba haatee isbeddelkan laga dareemayo suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo ayaa waxaa keenay in uu ka curtayay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland roobka guga iyo sidoo kale hawada badda oo isbedeshay taas oo keentay inay yaraadaan kalluunka laga keenayay badweynta indiya